Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa deegaanka Karamousle oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo ka hirgelisay xarun loogu talagalay in lagu yareeyo xaalufinta dhirta. Daahfurka xaruntan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad goboleedka Jubbaland, wasiirro iyo marti sharaf kale. Isku duwaha mashruuca barwaaqo ee dowlad goboleedka Jubbaland, Abshir Maxamed Colow ayaa ka waramaya waxyaabaha ay qabaneyso xaruntan.
maanta waxaa inoo farxad ah in aan ku sugannahay daahfurka goob mashruuc ay fulisay wasaaradda deegaanka iyo ka hortegidda isbeddelka cimilada ee dowlad goboleedka jubbaland oo ku yaala deegaanka karolusle oo ah deegaan afar iyo labaatan kilomitir ka xiga magaalada kismaayo dhanka koonfur galbeed mashruucan waxaa fuliyey si aan hadda u sheegay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka ka hortegga isbeddelka cimilada ee jubbaland waxaana faangariyey mashruuca world bank ee barwaaqo goobta daahfurka waxaa weeyaan waa goob ilaa sideed boqol oo milit- sideed boqol oo mitir oo isku wareeg ah laba ujeeddo ayaana laga lahaa oo ah ka hortegidda xaalufinta dhirta iyo ka hortegidda ciid guurka waxaa xusid mudan goobtan waxaa ku taalla ilaa afar kaamoo dhuxusha lagu samayn jiray marka in la joojiyo oo aan ka hortagno dhuxushaas oo la xiro hadda kadab way xiran tahay oo way joogsatay insha allahna dhirtii la xaalufinayna meeshaas ku joogsanaysaa marka goobta ujeedkeedu saasuu ahaa waxaa fuliyey wasaaradda
Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Dowlad goboleedka Jubbaland, Ceydiid Saleebaan Xaashi ayaa sheegay in xaruntan muhiim u tahay bulshada.
dhulkan waxaan u isticmaali doonaa wasaaraddu ay ugu tala gashay in laba ujeeddo oo waaweyn laga fuliyo mid waxaa weeye dhirta eh, dadka soomaaliyeed ay iska leeyihiin dhaxalkeeda ah baa deegaankan ku badan waxaa halkani ay ka mid ahayd meelihii beyska u ahaa dadkii dhuxusha goyn jiray ee xaalufka badan u geystay deegaamada jubbaland afar kaam oo kuwa dhuxusha laga soo saara ah baa dhulkan hadda aanu xidhnay ku dhex yaalla haddana eh, muddadii dhuxushu halka joogsatay iyo hadda inta u dhaxaysa waxaad arkaysaan deegaankan oo muuqaalada idinka muuqan doona inuu deegaanku soo kabasho fiican sameeyey oo dhirtii la xaalufiyey badideedu soo noqotay oo maanta ay meel stage fiican marayso Xaruntan ayaa kaalin ka qaadan doonta sidii looga hortagi lahaa xaalufinta lagu sameeyo dhirta.